wallaahi nin hadda aan kula hadlaayo xaafadii bandow ka jiro ciidamada etoobiya guri albaab walba waxaa taagan shan askari ama lix askariaa taagan aan kula hadlaayo musqul hadaad aadi shanqartaada guriga dhexdiisa uu ka maqlaa marka kulley niyow dhibaata ka jirto magaalada kulley waa wax socdo magaalada ma jirto si kastaba ha ahaatee bandowgan xalay ka dhaqangalay deegaanka leego ayaa ka dambeeyey kadib markii shalay gaari ay lahaayeen ciidanka etoobiya lagu gubay deegaanka leego xilli halkaas al-shabaab iyo iyagu dagaal kooban uu ku dhex maray waxaana xusid mudan in ciidanka etoobiya lagu bedelay ciidamada burundi ee hore u jooga deegaanka leego lix iyo labaatankii juun ee sanadkii tegay ayay ahayd markii cutubyo al-shabaab ka tirsan ay gudaha u galeen xere ciidan oo ku tiilay deegaanka leego kuwaas oo ciidanka burundi ka soo gaaray sida la xasuusto khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac